waayaha waxaan ku sugnayn magaalada gaalkacyo khaakuullo iyo dhibo ka jirjiriyo colaadda ka oogan waxaanu muddadan ku howlanayn in bal isu soo dhowaansho iyo nabadayn aan ka howlgallo sida aada la socotaan wax badan baanu ku baaqayna in nabad la helo simadayada iyo dowladda iyo cid waliba iyo intan waxaa nala joogay qolo wasiiraha reer galmudug ah wasiiradaasi taleefonkan ku wada xiriireynay waxaanan ka wada howlgalaynay sidii nabad waarta looga heli lahaa gaalkacyo arrintaas horaanu uga wada hadalnay laba mowqif baanan kala qabnay labadaa mowqifoo aan kala qabnay wasiiradu waxay ahayd iyagu waxay qabeen xabadda hala joojiyo ciidamada hala kala qaado sayladda hala joojiyo markaa ka bacdina baaq nabadeed ha lagu dhawaaqo waxay intaa ka dambeeyana xamar iyo madasha hala geeya arrinta gaalkacyo oo halkaa looga go-aan gaaro mowqifkaas iyagaa qabay annaguna waxaan qabnay gaalkacyo waa magaalo qadiim ah muddo dheer baana ummadda ku wada noolayd waxyaalaha laysku hayaa xaqiiqda marka laga hadlo siyaasad ma aha waa dhaqan iyo dhul ciddii ahalka u ahayd oo ah odayaasha dhaqanka ee labada dhinac inay qodxa bixiyaan oo mushkiladda jirta xogaal bay ka yihiin ayagoo ay ka wada fadhiistaan wixii ay isku afgartaan oo odayaashu isku waafaqaan labada dhinacna maamulada iyo inay fuliyaan oo hawshaas ku garab istaagaan waxay ummadda reer gaalkacyo ka soo baxo isku raacaan annaguna mowqifkaas ayaanu u sheegnay oo waxaanu niri dhaqanku gaar ahaan haddaan puntland nahay dowladda dhanoo puntland la yidhaahdo dhaqan baa dhisay maalintaay dhiseen ilaa maantana xalkeeda wax kastoo adkaada dhaqanka xaliya hawsha inay halkaa ku jirto oo ay dhaqanka ku jirto oo dhaqanku hawsha ay sadhamiyaan oo waxa la isku hayo xogaal bay yihiin hoos ugu daadegaan oo nabad waarta gaalkacyo maalin walba dhib laguma jiri kare ay odayaashu soo saaraan labadaa mowqif layskuma fahmin waxaanu ku heshiinay in bal qolo waliba arrinteeda dib ula noqoto oo la tashi dadkii kale ay la sameeyaan saaka wasiiradii baan mar labaad telefoonka ku wada hadalnay ma aha cusri ma aha telefoonka iyagu waa ku ballamnay maadaama xaaladuhu iska ad adag yihiin kulanka wasiirada xilliga ay ku habboon tahay isu imaanshaha iyaga inuu noqdo laakiin inta wax ad adag yihiin bal telefoonka inaan wax ku dabcino saaka wasiiradii dib baanu u wada hadalnay dhab ahaan waxay noo sheegeen mowqifkoodii hore inay taagan yihiin dhaqankuna ay yidhaahdeen hawshaa kuma filla ciidankuna kama amar qaata dhaqanka laakiin dowladda iyo siyaasiyiintu ka amar qaataa marka mar haddayn ciidamadii waxba ka qaban karin oo rari karin oo xabad joojin samayn karin walowba intaan wada hadlayna lafteeda qoryo badanoo culculus ay ku soo dhacayeen xaafadda garsoor iyo sayladii haddana waxay sheegeen inay ciidamadu ayaga ka amar qaataan oo maamulku xukuma laakiin odayaashu ayaan xukumin anyway waxaa soo baxday oo conclusionkii noqday mowqifku kii hore labada jaanib inuu yahay umana muuqata hadda sida wax loo wado ama wasiirada fakarkoodu mid ama nabadi ku imaanayso ama la doonayo in nabadi ka dhalato noolama muuqan balse waxaan ku heshiinay warbal mar labaad aan kala gadoonno oo qolo waliba dadkeedii la tashi ha la samayso halkaasay maraysaa maadaama wadahadal la socdaan oo maamuladii wada hadlayaanna wadahadalku mar walba waa furan yahay wixii hadba dhex mara wasiirada inaan usoo gudbinno shacabka iyo meelaha la kala taagan yahay marka insha allah waxaan rajaynaynaa gaalkacyo dadka ahalka u ahay waa dadka ku nool dhibtu dadkay haysataana waa dadka ku nool dadka barakacayoo kala qaxaya waa kuwii ku noolaa kuwa ku dhimanayaana waa dadkii deegaanka iyo wiilasheenni labada dhinacba waxaan soo jeedinaynaa talada gaalkacyo reer gaalkacyood baa leh ha loo daayo hana lagu garab istaago wixii intaa ka bedelan siyaasadii gaalkacyo xal kama keeni karto waxaan leenaha dadka yaan laysku layn meelaan wax jirinna yaan wax laga doonin liiskii iyo odayaashii dhinac iyaga waa diyaarinay miiskuu noo saaran yahay waxaan mar labaad codsanaynaa oo maamulka galmudug iyo mas-uuliyiinta ka codsanaynaa hawsha meelayn lahayn inaan laga raadsine liiskii liiskaan la fadhiisan lahaa deg deg in loo soo gudbiyo ummaddana xalkeeda iyo nabadeeda laga shaqeeyo laakiin aan laga shaqayn dandaradeeda iyo meelaan wax ku dhammaanayn annagu ma doonayno maalin walba xabad saddex bilood afar bilood shan bilood gudahood dadku ku kala qaxo ma danaynayno ha la wado ha la wado ha la wado soddon sanaa soomaaliya xabad iyo dagaal ka socday reere reere tuulo ka qabsadayna lama hayo dadka yaan la layn caqliguna ha shaqeeyo dadka deegaanka diyaar baan lanaha dhaqankayaga waa diyaar dhaqankayaga ciidamada xukuma dhaqankayaga annaga gala wax allaale wixii dhaqan iyo dhul iyo mushkilad ah xalintooda waa ku kalsoonna ayagaana xaq u leh laba ninoo siyaasiyiinah gaalkacyo inta afka isa saaraan lagama yaabo xabad inay ka joog jirto runta ha lagu soo dhowaado soo magacaaba walaalahaya waxaan leenahay sidii mowqifkayagu waa sidii soo magacaaba dhaqankii waxgaradkii odayaashii way joogaan xogogaalka ah ayagaa isaga keen dhuun daroola ayagaa og waxa daadsan hadday dhaqaalo tahay hadday dhul tahay hadday xoolo tahay waxaa jira odayaashaa og laakiin inaga wasiirada xogta aan ka hayna gaalkacyo iyo wax laysku hayo ayaa aada iyo aada u yar aada iyo aad baan idiin salaamaynaa wasiiradana weli wada hadalkii waa noo socdaa isku laabta aan isku laabanna lagu kala maqan yahay albaabkii nabadeynta iyo wadahadalku waa furan yahay laakiin labadaa mowqif baanu kala taaganahay annagu ka ayaga waa ku adagnahay ayagana kooday ku adkaadeen waxaan ka codsanaynaa waa xakamaynay xabadda iyo dilka waxaan ka codsanaynaa wasiiradu maadaama ay qirteen oo yidhah ciidamadu annaga naga abar qaataan xabaddaa nala ka daayo daandaansiga gardarrada ah aada iyo aad baa u mahadsantay